magaalada jabuuti oo markii hore dadku aanay aad u cuni jirin hilibka xoolaha sababo la xidhiidha xoolaha oo aad ugu yaraa dalka iyadoo taasina ay keentay in qiimahooga aanay goyn karin dadka badankiisu ayaa haddaba beryahan dambe waxaa jabuuti ku soo qulqula xoolo nool oo badan oo iskugu jira adhi lo iyo geel intooda badan laga keenay ethioobiya iyo soomaaliya arrintan ayaa loo tirinayaa inay sabab u tahay hilibka xoolaha ee dadka reer jabuuti ay beryahan dambe aadka u cunaan haddaba xoolaha nool ee magaalada jabuuti lagu cuno waxay ka soo baxaan xerada amba dabaaxadda xoolaha lagu qalo ee magaalada jabuuti oo markii hore ay maamuli jirtay dowladda jabuuti haatanse ay maamulka la wareegtay shirkad si gaara loo leeyahay oo ah shirkadda istaageersiga maalgelinada sidaasi darteed v o a ayaa soo booqatay xeradaasi dabaaxadda xoolaha lagu qalo ee magaalada jabuuti agaasimaha shirkadaasi mawliid xuseen warsame ayaa marka hore iiga waramay qaabkii xooluhu u soo galaan xerada dabaaxadda neefka markaa la keeno halkan xerooyin baan ku xaraynaa xerooyinka markaan ku xarayno waxaan samaynaa way nastaan dabaaxadii lagu qaliyay kolkii dabaaxaddu markay yimaadaan xerooyin bay iska leeyihiin ay ku nastaan way nastaan markay ay nastaan wakhtigii la qaliyey markay ay gaadho neef walba waa la qalaa sidaasayna de hawshu ku fulintaa bal waxaad nooga warantaa mawlid wakhti waxaa jira xooluhu ay gabaabsi yar galaan iyo wakhti ay nagu badan yihiin wakhtigay gabaabsi galaan wakhtigay nagu badan yihiin horta sida runta waxa weeyaan wakhtigu waxa weeyaan wakhtiga ay nagu gabaabsi yihiin waa wakhtiga saddexda bilood ee aan leenahay bisha saddexaad afraad shanaad kolkol lixaad bay gashaayo dadku waxa weeyaan nin walba wuxuu wuxuu doonay inuu doogsado neefkiisa inuu doogsado si uu lacag fiican ugu helo xashka xoolaha xashka ayay dadku u dhigtaan taasaa ayaa sababtay intan dambena horta waxa weeyaan abaaro aad u daba dheer ayaa xoolaha taabtay taasina way sababtay oo abaari alxamdulilah iminka sanad in laga joogo xooluhu aad bay qurux badan yihiin oo barwaaqay ku nool yihiin alxamdulilah wakhtigay nagu badan yihiinna waxaan odhan karnaa waa wakhtiga ciidda xoolaha badankooga halkay ka yimaadaan ilan jabuuti waynu ogno xoolo caynkaasi ma jiraan
wallaahi badankeyga si dadkao dhan ay u wada garanayaan waxay ka yimaadaan waddankeena jaarka etoobiya iyo somalilan waxayna u badan yihiin waa etoobiya etoobiya ayay aad iyo aad uga yimaadaan xooluhu boqolkiiba sagaashan waan odhan karayaa haddaa carabka ku dhufto halkan somalilan waxaa kasoo gala dhifdhif yar baa kasoo gasha oo aad u kooban oo boqolkiiba toban aan odhan karayno markay halkan xooluhu soo galaan dabaxadda lagu qalayo caafimaad ahaan haddana dhinac kale aad kasii eegsaan intaan magaalada weli aanay gelin haddee xagga dee maskaradaha tahay ina loo sii gudbiyo oo markaa dadweynuhu halka ay ka iibsadaan amba dee hoteelada iyo qaybihi kale dee lagu cunaya hilibka marka bal naga warran arrinta doctooradu iyada khibradda dhan iyagaa leh neefkay arkaan inuu buko amba uu aad u tagdaran yahay way xareeyaan dawooyin baa la siiyaa laakiin marka ay dusha kasoo eegaan laakiin waajibku wuxuuna saaran yahay in halkan doc laga eego neefka waxaa dhici karaysa neefka inuu beerkiisu buko isagoo dusha iska caafimaad qaba intaasoo dhanna docteera habeenkii halkan usoo jeeda oo eega markaata kale waxa weeyaan neefka markaan qallo gawaari baan saarnaa siribad walba wakhtiga ay rabaan baa loo geeyaa waa salaada subax marka fuuda laga qaado si dadkeenu ay u kala iibsadaan dadkii subaxa doonay ay yimaadaan saribadii wakhtiga u habboonna waangeena aynu weydiistaan cabdilaahi aadan jaamac oo ah digtoorka amba dhakhtarka eega xoolaha marka la qalo ayaa isna ii sheegay qaabkay u qabsadaan hawshooda beerka iyo sambabka iyo wadnaha iyo leega waa la jeexaa kolka waxaa laga baaraa wax barasayd leedhaa iyo xanuunan kale t bda leedhaa iyo iyo laga eega iminka halkan waxaynu dhex joognaa dabaxadii looda halkan layskugu keenay iyo adhi ayaynu arkaynaa biyo iyo idabada iskugu jira waa kuwii caawa la qalaya berito le suuqa jabuuti la geenaya waa kuwii caawa la qalay loo diyaariyo beri subax abaaroo kale markay dhacaan xooluhu waata dhibaato fara badan ay gaadho wakhtigaasoo kale bal nooga war kulley abaartu dhibaatooyin badan bay xoolaha u geysataa laakiin xanuunada kolka xoolaha loo eego abaarta waxaa kaga badanba wakhtiga barwaaqada laanno waxaa soo kaca jermiskan xanuunada sababoo dhan wakhtiga barwaaqada wakhtiga abaarta kulaylka way ka dhuntaan laakiin wakhtiga barwaaqada iyo iyaguna xoolihii raadiis yidhaadeen ay soo baxaan dhinac kale cali buux jaamac oo ka mida gazaarka oo ah kuwa qala xoolaha ayaa isna ii faahfaahiyey sida u qalaan xoolaha qolada laba qasha ayaan ku jira anigoo baxaas baan aligana ma qasha aligana waan qalaa labadaba waan qalaa waa la nidaamiyey meeshan dabaxadda dareys baa layni xidhaa qalab baa layni siiyaa laga soo shaqeeyo dee lagu talagalay bal noga waran hawsha
waa lana siiyaa oo waxaa la siiyaa dareef u gaara dabaxadda waxaa la siiyaa kaba u gaara iyo kuufiyado u gaara iyo midiyo u gaara Ee, markii hore say ahaan jirtay si u dhoweyn baa yaa yaa la siiyaa marka insha allah si nadaamaya shaqadu kaskaga socota xaalad nadaafada wanaagsan ba hawshiina ku qabsata nadaafadu haa boqolkiiba boqol imika waa aad ba u fiicanta nadaafada meesha dhiiggii dee laga sii daayay neefka iyo wixii oo dhan sidee loo nidaamaya dhiiga ilaa waxaa looda la gowracaa habeenka kol keliya te toddobaatan neef siddeetan neef baa la gowracaa toban balas ilaa labayo toban balas baa lagu gowracaa dhiigaasi marka kolkaa buus gaadhaa waxaa ku furan ilaa la- ilaa shan iyo toban xabadood baambado oo biyaha ku furan biyahaas ayaa markaaba qaado oo nadiif ka dhiga meesha insha allah
waa rabadaan muuse v o a xerada dabaaxadda lagu qala xoolaha ee magaalada jibuuti